habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo jimcaha bisha julaay waa siddeed iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadhahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan dib u dhicii xalay soo gaadhay dadaalkii madaxweyne donald trump uu doonayey in uu ku baabi'iyo barnaamijka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano obama care waxaysan xisaabta ku dabayn xisbiga jamhuuriga dadka ugu badan ee soo doortay trump ugu badan ayay saameynaysay haddii la tirtiro obama care ama affordable care act waxa loo yaqaano oo ilaa gaaraya twenty ilaa twenty four million
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan miisaaniyadda dalka oo la horgeeya baarlamanka miisaaniyadda u horeyse la sameeya ma aha waxay se u eg tahay miisaaniyaddan inay qaabkii miisaaniyada la yaqaanay ay leedahay kow iyo tobanka balyan ee laga soo gala aeroboorka iyo dekadda lacagtaas qaybna waa service qaybna waa cashuur khadradda dawladda lacagta soo xiroota oo dakhliga sideedaba saddex dowlad goboleed baa waxun qadara oo yar oo bishii boqol iyo konton kuna baa ka qaata
waxaa kalooad maqli doontaan xubirtii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa maanta oo jimcaha sheegtay in ay qaadayso tallaabo jawaab u ah cunaqabatayntii maraykanka ay ku soo rogeen taasoo uu koongareesku ansixiyey khamiistii cunaqabatayntaas ayay wasaaraddu sheegtay in ay muujinayso gardarrada xaddhaafkaah ee maraykanku uu ku haya arrimaha caalamiga ah wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay in ay u soo jeediyeen dhinaca maraykanka in tirada diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha farsamada ee ka howlgalaya safaaradooda moscow ay ku jaangooyaan inta iyaga ka joogto safaaradooda maraykanka waxaa kaloo ay sheegeen inay sidoo kale yareynayaan diblomaasiyiinta maraykanka ee guud ahaan ruushka jooga ayna ka hor istaagi doonaan safaaradda maraykanka ee moscow inay tegi karaan baqaaradooda kaydka sidoo kalena guriga fasaxa ee ku yaala dalkaasi gaar ahaana magaalada moscow ee lagu magacaabo serebyang bor
aqalka sanadka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu sameeyo sharci qayb ahaan baabi'inaya barnaamijka daryeelka caafimaadka ee obama care oo jira muddo toddoba sano ah saddex sharci dejiye oo jamhuuri ah ayaa ku biiray xubnaha dimuqraadiga si ay sharciga ugu diidaan cod ah koob iyo konton senatar halka ay taageereen sagaal iyo afartan kale madaxweyne donald trump ayaa barta twitter-ka waxyar kadib weerar ku qaaday xubnaha jamhuuriga ee la saftay dimuqraadiga madaxweynaha ayaa sheegay in saddex mudane oo jamhuuri ah iyo sideed iyo afartan dimuqraadi ah ay dhulka dhigeen dadka maraykanka sharcigan ayaa baabi'in lahaa qaybo ka mid a obama care sida qodobka dadka ku qasbaya inay caymis caafimaad iibsadaan ama ay ganaax wajahaan iyo qodobka shirkadaha shaqaaleeya in ka badan konton qof qasab uga dhigaya in ay shaqaalahooda siiyaan caymis caafimaad booliiska israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanaya ayaa isku dhacay bannaanka hore ee goobta barakaysan ee masaajidka qudus magaalada qadiimka ah ee jerusalem kadib markaa israa'iiliyiintu ay ku fureen halkaasi oo ay ka qaadeen birihii dhinaca amniga ay ugu tala galeen si ay u sheegaan waxyaabaha qaraxa keeni kara horaantii bishan ayay qalabkaasi israa'iiliyiintu ku xidheen masaajidka falastiiniyiinta ayaa dhagaxaan ku tuuraya booliska israa'el kuwaasoo iyana ku jawaabaya gaaska indhaha ka ilmaysiisa iyo rasaasta cinjirka ah waxaana ay degeen albaabka goobaha lagu cibaadaysto sida ay sheegtay bisha cas ee falastiiniyiinta ugu yaraan boqol qof oo reer falastiina ayaa ku dhaawacmay isku dhacyadaasi waxaana dadka dhaawacmay ka mid ahaa dad ay rasaasta caaga ihi ku dhacday iyo kuwo la jir dilay waxaana intooda badan dadkaasi soo gaaray jab dhinaca lafaha ah isku dhacan ayaa yimid kadib markii hogaamiyaasha muslimiinta ee jerusalem ay ogolaanshiya u siiyeen dadka cibaadaysanaya inay tegi karaan masaajidka taasoo ay horey ugu diideen kadib markii aada loo adkeeya ammaanka goobahaasi lagu cibaadaysto
maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa ka mamnuucday ra-iisul wasaare nawaas shariif in uu xafiis dadweyne qabto kuna amartay inuu si deg dega xilka isaga casilo afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha baakistan ayaa wax yar kadib xukunka maxkamadda ku dhawaaqay in ra-iisul wasaare nawaas shariif uu aqbalay go-aanka maxkamadda islamarkaana uu ka tegay xilka maxkamadda ayaa nawaas shariif ku heshay inuu hanti badan dibadda ku urursaday islamarkaana uu qarsaday isagoo ku noolaa si ka baxsan awooddiisa dhaqaale guddiga maxkamadda oo ka kooban shan gansoore ayaa gebigoodba isku raacay xukunka maxkamadda waxayna ugu baaqeen mas-uuliyiinta la dagaalanka musuq maasuqa inay baaritaan ku sameeyaan xubno ka mid a qoyska nawaas shariif iyo wasiirka maaliyadda dalka bakistan isxaaq daar wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale maxkamaddu waxa ay ka mamnuucday in isaguna xafiis dadweyne qabto sida uu sharciga dalka bakistan dhigayo madaxweynaha dalkaasi ayaa ka codsan doona baarlamaanka in ay soo xulaan ra-iisul wasaare cusub nawaas shariif ayaa sanadihii sagaashameeyadii laba mar soo qabtay xilka ra-iisul wasaaraha bakistan iyadoo labada marba la riiday xukuumaddiisa oo lagu eedeeyey musuq maasuq
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xalay dibudhac weyn uu ka soo gaaray dadaalkii uu ku doonayay inuu ku bedelo ama uu ku joojiyo barnaamijka caafimaadka ee loo yaqaano obamacare saddex isku day oo lagu baabi'inaya ama wax looga bedelaya barnaamijka obamacare ayaa guuldaraystay kadib markii ugu dambeyn saddex ka tirsan xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ay la safteen xisbiga dimuqraadiga ayna hor istaageen barnaamijkaasi xuseen barre aadan ayaa sida ay wax u dhaceen ka waraystay injineer jibriil afyare oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee minnesota lana socda isbedelada barnaamijka daryeelka caafimaadka marka hore ugu horeyn waxaa la yidhaaha obama care ama affordable care act ee lagu daryeelayay caafimaadka lagu bedelayay caafimaadka daryeelka caafimaad ee maraykanka oo la hirgeliyey bishii markay ahayd march saddex iyo labaatankeedii two thousand ten kii oo ay ilaa iyo dad gaaraya labaatan iyo labaatan iyo afar milyan oo qof ee maraykan ah ee caafimaadkooda lagu daryeelayay ayaa ay waxay rabeen xisbiga republicanka ah ama jamhuuriga in ay bedelaan ama ay ay ay muxuu aha tirtiraan sidaa awgeed ayuu madaxweyne madaxweyne trump ayaa wuxuu ahayd doorashadiisii tii ugu weyneyd ku guulaystayba inuu dadka ka dhaadhiciyey inuu marka uu madaxtinimada qabsado uu muxuu ahaa tirtiri karo taana waxay guul guuldarro weyn ayay xalay ayay arrintaa kula kula soo wajahday sidaan ka warqabno kongareska maraykanka waxaa u badan xisbiga uu madaxweynuhu ka soo jeedo ee jamhuuriga sidee ku dhacday marka iyagoo aqlabiyadda leh in haddana sharcigaasi uu meel mari waayo waxaysan xisaabta ku darin xisbiga jamhuuriga dadka ugu badan ee soo doortay trump ugu badan ayay saameyneysay haddii la tirtiro obama care ama affordable care act waxa loo yaqaano oo ilaa gaaraya twenty ilaa twenty four million dadkii asaga soo doortay ayay muxuu ahaa arrintaas marka markii loo noqday gobolada ayaa arrintaas dadkii baa ka hor yimi badanaana waxa waxyaabaha labadan caafimaadka wuxuu badanaa ukala baxaa maraykanka waxa la yidhaha medicare ama medi medic aid medicareka oo ah dadka waaweyn lixdan iyo shan iyo qofka ka weyn oo lagu qiyaasay in budgetkiisu shan boqol iyo sagaashan bilyan sanadkan keliya uu ku baxay iyo medicareka medicaidka oo ah dadka dhaqaalahoodu iyo income low incomeka oo three hundred marka republicanku ama jamhuuriga waxay rabeen in dadkaasoo miiran ay ka gooyaan caafimaadka ay dadka kale lacagta leh income tax waxyaaba badan baa isku dhex jiray marka adigu markii laisku barbardhigay muxuu ahaa dhibaatada u keeni karo dadka maraykanka doorashana way soo socotaa sanadkan marka saddex qof oo xisbiga jamhuuriga kamid ah oo senatara ah uu ka mid yahay senator mccain iyo senataraad kale oo alaska laga soo doortay iyo iyo ayaa ka hor yimid saddex ayaa ka hor yimid xisbigiisa ah sidaa awgeed ayuu xalay u suurtogeli weysay in la tirtiro ama la bedelo obama care wixii la oran jiray
arrintan siyaasadda maraykanka saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa
mug weyn bay ku yeelanaysaa oo muxuu ahaa runtii ilaa haddaba madaxweynahan trump hoos bay u dhacday maxay ahayto dadka muxuu ahaa soo doortay tiradooda muxuu ahaa wax guula uu ilaa hadda intuu madaxweynaha ahaa lixdii bilood oo lasoo dhaafayna ma uusan gaarin oo tan baa ugu horeysay oo tanna waa tan ku fashilmay xalay runtii dadka danyarta ah ama dadka kale ugu badan in caafimaadku ay helaan hooyooyinka caruurta dadka disableka ah muxuu ahaa dadka waaweyn iyo guul weyn bay xalay u ahayd in arrintan muxuu ahaa ay suurtageli weydo iyo xisbiga dimuqraadiga runtii iyagu naftirkooda ku guuleysan waayey doorashadii hadda lasoo dhaafay san ka warqabno gobolka minnesota iyo gobollo kale waxaa ku nool dalkan maraykanka soomaali haysta dhalashada maraykanka marka iyaga dantu halkay ugu jirtaa wallahi danta waxay ku jirtay in uu sii socdo affordable care act ama obama care waxaa loo aqoon jiray sababtoo ah dadkeenu badanaa dad family ah caruuro badan leh iyo dad waaweynba waa jiraan muxuu ahaa hadda minneapolistan waxaan ogahay inay laba urur oo dadka disableka ama muxuu ahaa ay jiraan soomaalida ah guud ahaan runtii soomaalideenan waxaa aada noogu wanaagsanayd in ay sii socoto affordable care act ama obama care badanaa maraykanka waa dawladda keliya haddii laga reebo dawladaha waaweyn canada oo kale iyo sweden sweden oo kale iyo aanan lahayn waxa la yidhaaho caafimaadka guud dadkao dhan ay hal card ay wada wataan oo maraykanka iyo dawladaha fara lagu faraha lagu tiriyo marka anagu ka soomaali ahaan waxaan nasiib aan runtii ku yeelanay gobolkan minnesota caafimaad fiican buu leeyahay waxyaabaha soomaalidu halkan ay u yimaadeenna ay kamid tahay marka haddana saameyn mayso maadaama la hirgelin waayey in la tirtiro ama la dabargooyo obama care oo runtii ay ku noolaayeen soomaali badan oo aada u fara badan kaasi waxa u ahaa injineer jabriil afyare oo u warramaya waryaheena xuseen barre aadan
halkaad degeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqiidada toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan
wanaagsan dhegaystayaal dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay horgeysay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya miisaaniyadda dowladda ee lixda bilood ee soo socota miisaaniyaddan oo aanay mudanayaashu weli ansixin ayaa waxaa soo baxaya doodo iyo kala qaybsanaan ku saabsan miisaaniyaddan gaar ahaana saamiyada maamul goboleedyadu ay ku yeelanayaan miisaaniyaddan dowladda doodaha ay xildhibaanada qaarkood ku kala aragti duwan yihiin ayaa waxaa ugu weyn qoondada maamul goboleedyada dalka oo aad u kala badan miisaaniyaddan oo dhaqaale ahaan gaaraysa laba boqol afartan iyo lix milyan ayaa labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland looga qoondeeyey inay ka helaan afar milyan iyo bar oo puntland ah iyo jubbaland oo helaysa laba milyan iyo bar halka maamul goboleedyada kalena ay helayaan dhaqaale aad uga yar midka labadan gobol haba ugu sii yaraado maamulka hirshabeelle oo miisaaniyaddan looga qowndeeyey toddoba boqol iyo konton kun haddaba dhaqaalahan xagguu uga imanayaa dowladda qoondada miisaaniyadda dalka laga siiyey labada maamul ee puntland iyo jubbaland maxaa iyadana lagu saleeyey su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku lafaguraynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan waxaa ka qaybgalaya brofesor xuseen axmed warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada brofesor cabdiraxmaan xaaji ibi oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya haddana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah iyo sidoo kale cali yuusuf cali oo ku magac dheer cali xoosh oo xilal heer wasiir ah ka soo qabtay puntland haddana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waa tahay dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa brofesoorka isagaa noogu aqoon badan dhinaca dhaqaalaha marka layidhaahdo ku takhasusay marka si guud brofesor xuseen axmed warsame waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ah inaad bal wax ka taabatid miisaaniyaddan dowladda federaalka ee dejisay ee weli baarlamaanka hadda aan la horgeyn bal haddaad soo akhrisay ama aad fiirisay balqaabka uu kula muuqday iyo siduu u dhigan yahay waan soo gaabanaysay ragga kalena ma garanaysaan orta marka hore aan salaamo ragga oo kalaasmeedkayga ku jiro cabdiraxmaan ebi waa kalaasmeedkayga weye isagu xooshna waan isbaranayna haddii la idhaahdo xaashi aan ku bilaabay horta marka u horeeya miisaaniyadden dee miisaaniyadda u horreysay la sameeya ma aha ilaa afartii sano u dambeeyaba waa la sameynayay runtii waxayse u eg tahay miisaaniyaddan inay qaabkii miisaaniyada la yaqaanay ay leedahay ayay u eg tahay hadda miisaaniyadda dakligeeda wax inkastoo shiki badan ku jira oo waxa ii sixi doonaa cabdiraxmaan yaba yaba sixi doona ma garanaysaaye anugu taan hayaa waxa weeye laba boqol lixdan iyo toddoba inuu yahay miisaaniyadda lagu talagalay laakiin hadda waxaan maqlayay laba boqol iyo afartan iyo shan baa lagu soo yeeyey waxoogaa bay soo yareeyeen haddii marka taan ka socdo laba boqol iyo lixdan ninka haddaan ka socdo inta badan gudaha ayuu ka imanayaa bay yidhaahdeen oo ilaa boqol kiiba lixdan baa ka imanaya gudaha boqol kiiba afartan meelahaasina dibadda ayuu ka imanayaa nasiib wanaag berigii hore waxaa laga sugi jiray inta badan wadamo ayaa laga sugi jiray gaara wax hadda laba wadan oo keliya ayuunbaa lagu sheegay barsadkaa hore oo ah turkiga iyo sacuudiga sacuudigana wax micelo maaho sanadka horeba laba labaatan kun nasiye sanadkan shan kun baa lagu sheegayey iyo sacuudiga aan ka filaynay ilaa saddex iyo toban kun iyo waxooga aan ka filaynay inkastoo hadda laleeyahy lama hayo marka inta kale waa wel banka iyobay ka timaadaa runtii iyo bangiga horumarinta iyo netnska waxogaaya marka guud ahaan meesha ay ka imanaysaa waa halkaas sida ay ku baxaysaana dee waa afar qaybood uun oo ah adeega shaqaalaha iyo magaranaysaa runtii inta badan oo boqol kiiba konton iyo afara iyo isticmaalka guud iyo adeega oo boqol kiiba soddon iyo afara iyo deeqaha dawladda dhexe ay bixisay ama gobolada hadda siinayso runtii mid cusuba oo iyadu wax badan maaha waata boqolka toddoba keliya meelaha weeyaan waa ilaa sideed iyo toban kun weeyaan iyo waxoogaa magaranaysa kakabid iyo noocaas oo kale un weeya marka meesha uu ka imanaya iyo meesha uu ku baxayaa haddaan soo yaro gaabiyo sidaan ragga kale ugu daayo wakti intaas ayaan kusoo koobi lahaa aad baad u mahadsan tahay rofeor xuseen axmed warsame khadka noogu jir saaxiibada kale khadka ku jiraan iyagana bal dhinacooda siinaya waxaan ku bilaabayaa cali xoosh miisaaniyadan dowladda ay dejisay bal sidaad u aragtid miisaaniyadan baarlamaanka hadda lagu wada in la horgeeyo
caashima waa ku salaamayaa rofesor xuseen waa salaamayaa xildhibaan idi waa salaamayaa runtii kama fogi sida rofesor xuseen uu sheegay miisaaniyadan annaga sagaalkii bisha oo wasaaradda maaliyaddu noo keentay guddiga maaliyadda bay hadda ku maqan tahay waxaan filayaa dhawaan in dib noolo kusoo celin doono miisaaniyadan laba boqol afartan iyo lix milyan bay ka kooban tahay dakli iyo kharash ahaan boqol soddon iyo toddobo waa silashada dakliga gudaha iyo dibaha dibadaha waxa ka imaanaya boqol iyo sideed milyanna waa mashaariic muxuu ahaa waa meelahaas brofesorku muxuu ahaa tilmaamay runtii warbixin buu raaciyey wasiirku markii uu miisaaniyadan noo keenay wuxuu yidhi muxuu ahaa waddankeenu shan milyan lacag kor u dhooftay shan bilyan buu ku jiray muxuu ahaa annaga hadda waxaa noo yimid i m f ta oo runta wadamada burbura marka cilada ku dhacaanin ka muxuu ahaa tijaabisa marka mishin qiimeyna baan hadda muxuu ahaa la samaynayaa miisaaniyadan waxaan rabnaa filashada rasmigaa waan soo yaraynay inay noqoto wax la taaban karo meesha ay kasoo baxayso iyo meesha ay ku baxayso marka waxaan wardan leenahay waxaan filaynaa may tuwany iteenka in muxuu ahaa qiimeyntaas mishinkaahi uu noo yimaado oo markaas aanu kasoo baxno godkii lagu jiray marka warbixin fiican oo yiri diila buu nalageliyey si naloo ka dhaafo muxuu ahaa shanta bilyan oo muxuu ahaa oo soomaaliya ay ay ku jidho marka si wanaagsan baan u aragnaa runtii wax wanaagsan baan u arkaa anigu aad baad u mahadsan tahay isla su-aashaasi waxaan siinayaa cabdiraxmaan ibi caasha waa mahadsan tahay kolliigeyga ama classmateki xuseen axmed warsame runtii dhaqaaliyahan soomaaliyeed tafaasiil fiican ayuu ka bixiyey xildhibaan xoosh waxaad moodaa inuu aada u sharaxaasi intii laga rabay marka anuu ma garanay su-aasha marka meel iga banaan lakin waxaan rabaa keliya inaan idiin sheego wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo saaxiibadiisa wasiiru dawlaha iyo wasiir ku-xigeenkaba iyo runtii agaasimaha bajetka baarlamaanka markii ay soo hordhigayeen barnaamijka tafaasiil badan bay ka bixiyeen wayna isku dayeen inay baarlamaanka ku qanciyaan bug saddex bug buugtan la keenay meesha iyo habkay u qoran yihiin iyo hediska macnihii capitalis baa jira macnihii madax mataqaanaa howleed oo mid walba loogu talagalay marka madax howleedkaas samaysan ee diyaarsan ee loogu talagalay in lagu sheego oo la yidhaahdo lacagtan ama hantidan meeshan taal waxaa loogu talagalay meeshaas inay ku baxdo waxaa moodaa xoogaha in waxyaabaha qaarkood ay runtii si wanaagsan usoo diyaariyeen laakiin siduu barsoorku u sheegay waa runoo bajet bajetyada waa lasoo diyaariyay beryahan o dhan bajetyada waa noo socon dowladihii hadda ugu dambeeya dhulka jadid waa lasoo diyaarin jiray laakiin waxaad moodaa in coorar uu ka duwan yahay halkii hore loo diyaarin jiray oo dhowr goor baan ku celcelinay oo badan oo ad ogtihiin oo january ilaa ay maanta ay baashi socotaa ku daba socotaa marka ilaa ay quluteenka dabada la seesaa quluteen waxaan ka wadaa ilaa iyo meesha lagu weysaysto ayaa dabada la seesaa marka waxyaabaha ugu daran ee hadda guddiga maaliyadda hindrinka ku samayn doona ama markii la soo celiya haddana dooda ka bilaaban doonto waxaa moodaa meelo badan oo feeg ah oo u baahan cadeymo badan in laga bixiyo ayaa weli ku jira budgetka kule profesorka asna wuu sii sharaci doonaa marka waxaa raseeda budget waxaa lagu diyaariyaa waxa ku soo gala iyo waxa kaa baxaaya inay cad yihiin waxaa moodaa waxa na soo galaayo iyo waxa baxaya ee qoran ee laba boqol iyo afartan iyo lix bil milyan oo dollar waa qiyaasi kartaan annaga boqol iyo xoogaa keliya xaaladda la raadinayo laleeyahy waa la hubaa inay bal dalka samayn karo waa un sagaalka malyane dekadii airbort kasoo gelaya meel kale wax laga keeni kara ma laha mucaawanadana siduu profesor xuseen u sheegay mid isku haleyn kara ma aha mida kale dadka ku khaldamay markuu leeyahay profesor xuseen axmed warsame sideed iyo toban kun saddex iyo toban kun shan kun macnii kun ma aha kun kun lagu dhifto milyan waay kun kun marka lagu dhifto waa malaayiin marka asaguu soo gaabi soo gaabiyo saddexda zero buu kasoo qaadanaya sideed saddex iyo toban milyan saddex iyo toban kun saddex iyo toban milyan waaye meesha kaleo shan kun ku sheegeen waa shan milyan waaye stru sacuudiga iyo turkiya kusoo ururtay laakiin anigu waxaan qabaa weli kama baxsanaa budgetka waxyaabo u baahan in cadeemo badan dadka laga siiyo oo loo sharaxo si aysan carqalad u abuurin iyo iska hor imaad bulshada dhexdeeda ku yimaada oo saameyn ku yeesha shacbiga soomaaliyeed aad baad umahadsan tahay bi waa kuusoo noqon doonaa mar kale waxaan ku noqonayaa brofesor xuseen axmed warsame meelahan uu ibi ka dhawaajiyey ee u baahan in la caddeeyo ee budgetka ku jira waa meelahee horta aad buu cabdiraxmaan ugu mahadsan yahay sixidow saxay waa run oo waxaan u jeeday sideed iyo toban milyan ayaan u jeeday macaawanada ka imanaysa deeqaha labada dhinaca micnihii bilatka waxay yidhaahdaan bilatok micnihii wadan wadan oo ina siiyo waa shan milyan oo sacuudiya ka imanaya iyo saddex iyo toban milyan ee waxoogaa ka imanaya maxay ahayd turkiga ayaa la filayay meelaha runtii aan caddayn rut runtii horta aniga waxoogaa markaan akhriyey ma garanaysa barjedka waa ila fiican yahay waxoogaa dabcan dee barjedkani waa barjed loogu talagalay in hawlo adeegun lagu fuliyo ma aha barjed loogu talagalay ama miisaanid loogu talagalay horumar ma aha ma aha barje loogu talagalay horumarinta bulshada ma aha xataa dhaqaalaha kicintiisa ma aha keliya waxa weeyaan waa mishaarooyin ku baxaya ha ugu badnaato maaliyadda iyo mashruucyada ha ugu badnaadaan oo boqolkiiba shan iyo labaatan runtii la baxaysa iyo hay-adaha maamulka guud ha ugu badnaadaan iyaguna ha ugu badnaadaane waa waa waxaas weeyaan runtii waa waa adeegun adeegaasa uu ku jiro dabcan ciidamada iyo difaaciina uu ku jiro iyo amnigiina uu ku jiro oo boqolkiiba soddon iyo afar runtii meelahaas qaadanaya uu ku jiro aad waxa u yar oo si kheyr caadi ah u yar wixii dadku filaya oo ah de inay bulshadii wax bulsho la helo oo adeeg bulsho oo ah ama caafimaad ama waxbarasho ama waxyaala noocaasa la helo kaasina aad iyo aad ayay u yar tahay waxaa kaloo aada u yarda iminka laftigeeda tan ma garanaysaa lagu wareejiyey markii u horreysay gobollada wax la siinayaa waa wax yar oo dee waa boqolkiiba ma garanaysa waxaana dhaynin xataa afar weeya waxaa lagu wareejinaya gobollada oo sideed iyo tobanka milyan lagu wareejinayo marka waxaasoo dhan yani waxyaalaha laga roon yahay barjedka uu ka fiicnaan lahaa inuu noqdo barjedka waxa la filaya inuu noqdo wax bulshada koriya dhaqaalaha koriya umuuraha koriya inuu noqdo iminka laakiin waa adeeg guudun oo ma garanaysaa gaar ahaan dhinacii maamulka baarlamaanka dhowr iyo koob iyo labaatan milyan qaadanaya madaxtooyada ilaa shan milyana wasaar-ra-iisul wasaarihiibaa ma garanaysa shan milyan iyo xafiiskiisa oo dhan marka lagu dara labiyo toban milyan qaadanaya marka waxaasaa qiimihii yaraynaya miisaaniyadda faa'iidadeeda yaraynaya waa dhaqdhaqaaq guudun inta loogu talagala markaa dhaqaalaha waa ka waa dhaqdhaqaaq guudun mar la wareysana barnaamij ministerku wuxuu yidhi ba ahayd waa gaaskii iyo buu yidhi waa baabuurkiiyo gaaskii waana runtii marka sidaa loo eego waa iska sidaas marka ahmiyadiisii taasaa yaraynaysa horumarna ma keenayo mana keenayo ma garanaysa hadda dhaqaalo horumar ma keenayo dhaqaale bul horumar bulshana hadda ma keenayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu keeno amnigii amnigii haddii markaa keenana waa laga yaabaa hadhow ina dee dhaqaalihii iyo bulshadii kalena ay daba socoto aad baad umahadsantahay brofesor waxaan siinayaa cali xoosh dhaqaalaha loo baahnaa in lagu socodsiiyo adeegyadan bulshada tusaale ahaan brofesorka ka dhawaajiyey in dhaqaalahan hadda la dejiya miisaaniyaddan hadda la dejiyay inay ku eg tahay uun dhaqdhaqaaq iyo si loo dhigi karo shidaal marka dhaqaalaha loo baahnaa in dowladda ku dhaqdhaqaaqdo oo horumar lagu sameeyo weli baarlamaanka ma la hor keene runtii horta inagu tabarteena baynu muxuu ahaa inta tabarteenu dhan tahay baynu kolba soconaynaa waxaa iska muuqda maanta baahideenu inay iska tira badan tahay marka lama horkeenin oo had wax la horkeenay oo taasna ma jido laakiin de wacyiga guud waa la iskala socdaa waxaan filayaa hadda dakligan bille markii la yidhaahdo oo muxuu ahaa marka qaybta mashaariicda laga reebo inuu yahay muxuu ahaa kow iyo toban milyan iyo afar boqol iyo lix iyo toban kun baahiyahan muxuu ahaa adeega oo aan horumarinin ku jirinna haddii aan qolyaha wasaaradoo kale weydiiyo ama muxuu ahaa baahida guud oo weliba adeega bishii ugu yaraan waxayna celin kareen ay yidhaahdeen labaatan milyan marka de markasta annaga meeshii baan joognaa waaqicigu waa noo muuqdaa markasta waxaa muuqda iyadoo horumarintii bulshada iyo wixii muxuu ahaa ummadda muxuu ahaa masaalixdeeda guud ahayd aan la gaarin wixii soke oo baahiyaha security-ga iyo intaa dadka shaqaynaya oo ma garanaysaayo inaysan aan dabooli karinba marka runtii de markaa og tahay xogta markaa og tahay wax badan baa ku qancaysaa marka siyaabahaasaan u aragnaa aad baad umahadsan tahay ibika ma tegin laakiin waxaan rabaa inaan su-aal kale idin hor keeno budgetkan marka la dejiyey ama miisaaniyaddan marka la dejiyey waxaa la sameeyey qoondooyin oo dowladdiibaa qayb la siiyey maamul goboleedyadii hadda dhisnaabaa qaybo la siiyey xubno ka tirsan baarlamaanka federaalkana way ku kala aragti duwanaadeen qaabka wax loo qeybiyey marka waxaan rabaa bal sidaad u aragtaan qaabkan miisaaniyadda loo kala dhigdhigay ee gobol walba in la siiyey taasoo muran badanna dhalisay waxaan ku bilaabayaa cabdiraxmaan ibe casho maasanta lakada ay ogolaatid inaan dib ugu noqdo saaxiibadeyda tobigii ka hadleen waxaan rabaa naftiga inaan wejiga wax ka bedelo dooda oo runtii aada moodid profesor xuseen axmed wasale wax loo soo gudbiyo qoran oo dee si fiican loo soo diyaariyey weli nin khabiir ah oo intaasoo sano kasoo shaqeynaya bangiga africa khabiir kuna ahaa runtii soo diyaariyey iyo iyo qallooco runtii intaasoo sanaadna budgetka joogi jiray wasaaradda planning waa garan kartaa inay keenayaan buugag aada u qurux badan saaxiibkay xooshna si lamid leh ayuu asaga naftiisa waxaad moodaa inuu u dul maray laakiin waxaan rabaa in topica in bal dhinac loogu noqo anaan mucaarad ahayn topic dib in loogu noqdo la yihahdo kow iyo tobanka malyan ee naga soo gala aeroboortka iyo dekada waxaa dekada naga soo gala lacag lacagtaas qaybna waa service qaybna waa cashuur qayb annagaa qaadano oo waaxda furdooyinka qaada ee wasaaradda maaliyadda oo toosaan u qaadanaa qaybna serviceka dekada laga shaqeeyo iyo howlaha maamulka arrimaha dekada maalinka ka socda o dhanna waxaa loo qaata alberex shirka la yihahdo oo turkida ay leedahay oo boqolkii afartan iyo shan ayada ku qaadanaysa annagana boqolkii konton iyo shan aa ku qaadanaysa meesha waxaa kaaga cad marka haddii toddoba milyan laga helo servicekaas already saddex milyan iyo bar saddex milyan already waxay ka qaadanayaan shirkadaas ay ka qaadanayso marka haddii walaalada ay saaxiibada ay siinayo shan milyan oo kale iyo lix milyan dowladooda ay siinayso anaa waxaan siiyaa bil walbaba bil walbaba serviceka ganacsatada soomaaliyeed waxaan ku siiyaa saddex milyan afar milyan oo dollar aan ku siiyaa oo kamarigooda ay qaataan waxa haba yaraatee ka qabtay dekadina ma jirto marka ani waxaan qabaa ma baryayn qof yaanaan baryane ani lacagta aan leeyahay oo dekadiina kasoo bixi karto in budgetka lagu daro oo lagu xisaabtamo oo la yihahdo wax wixii soo geli lahaa waaye maxaa dheeraada isgu soo saadinaysa the same thing aeroboorka aeroboorka hadday soo gelayso bishii mataqaanaa laba milyan saddex milyan soo gelayso hal milyan barya taas u qaataanba taas ayada wax walba hadda qabtaanba wax walba oy dowladda leedahoo dhan oo lacag ah waxaa qaado shirkadda favoria qaado markaasaa la kala qaybiyaa wax soomaali ah oo wasaaradda maaliyadda ka socda oo maanta lagula doodi karo qof dhihi kara cabdiraxmaan obeemaka ma jirto waxaa u qaada shirkadaas qof soomaaliya wasaaradda maaliyadda ka socda meesha fadhiyo o dhahayo waxaana soo galay waxaana baxay minta ma jirto wixii loo sheego unbay qaata wasaaradda maaliyadda oo aad moodo xawaararteeda inuu kala gooso xagalaaba uu ku jiro haddana laag saas ay tahay waxaan qabaa inaan ku filaan lahayn haddii wasaaradda maaliyadda runtan maanla xasan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkiisa iyo kulli aan kala hadalnay iyo wasiir dowla khayr allah siiyo runtii nin aada u feejigan oo xildhibaana waa waxaa moodaa inay hadda usoo jeedaan laakiin xishood uu ku jiro hantida ummaddana xishood ma gasho Waa lacag tahay.
ilaa ay toddoba milyan oo dollara ayaa meesha iga maqan oo isku fillaasho siin lahayd budgetka ee wasaaradda maaliyadda u baahantay toobigaasaad ka dhawaajisay ama mawduucaasi wuxuu noqon karaa qayb kale oo dhan oo maalin gaara laga doodo laakiin saad sheegtay allahna gaarsiiyo okay hadda kaadaan kusoo noqonaa marka Way.
ma waxaan rabaa dadka inaan dareensiiyo in lacag iga maqan tahay oon anigu barye u baaneen oo dalkaygu iyo ganacsatadayda soomaaliyeed cashu- eh, taxi bayriska waxay biliya- eh, bixiyaan isku fillaasho miisaaniyeed laga samayn karaan rabaa shacbiga soomaliya inaan tuso marka xildhibaankood aan ahay kitaab baan u maray wax badan aan ogahay umunusaan ahay sideed kuma sano xildhibaan ahay iskama aamusan karo marka maadaama opportunitygan aan helay inaan bidhaamiyo waa laga maarmaan marka waxaan rabaa topicaada markaan usoo noqdo waa run waxaa moodaa in lagu kala aragti duwan yahay arrinta isteydyada loo sameeyey ee loo qoondeeyey ee budgetkan ku yaallo laakiin waxaan rabaa sidee ku timid wasaaradda maaliyadda sidee ku samaysa ma ma ma mataqaanaa furdooyinka meelahaas lacagaha kasoo galaa horta wasaaradda maaliyadda lagu soo shubaa oo markay treasuryga qaranka timaado central banka timaado baa dib ayaga loogu celiyaa Eh, maya eh, eh, goboladan isteedyada hadda cusub ee samaysmay sida hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo guruubyada hadda halalka milyan laskaga tuuray hirshabeello kasoo bilaabanaysa matabaan ilaa iyo balcad iyo populationkeeda aan naqaano oo toddoba boqol oo kun la yidhaahdana mataqaana hala siiyo eh, afar milyan oo layidhi puntland hala siiyo oo runtii ah the mother of the state macnihii isteedyada la dhisay hooyadood waaye iyadaa ugu horreysay in badan bay soo jirtay wax badan baa jira laakiin waxaan u baahan nahay xogaa xildhibaanadii oon loo sheegin oo aan la qeexin oo aan la cadeynin oo humaa ku jiraa waxa waaye war lacagahan saan loo kala badiyey haddaan goboladii iyo deegaanadii iyo sida loo kala degan yahay iyo sida loo kala baahi badan yahay iyo sida ama mataqaana loo kala inkan yar yahay meelahan dekeda ku oolilaa jiro sida hadda koonfur galbeed konsul dekedeeda lama sameynin hirshabelle dekedeeda lama sameynin laakiin jubbaland iyo puntland waa la sim- waa samaysay alxamdulillah way shaqeeyaan way arno fiican bay leeyihiin dhaqaalahooda waxaa mooda inuu hadda xoogaa yaryaraha dhisan yahay ay yaraha dhaqaalo dhaamaan kuwan kale hadda aan sheegaayo iyo kuwa lamid iyo galmudugba xataa laakiin waxaan qabaa wasaaradda maaliyadda waxaa laga rabaa inay qeexdo oo ay tiraahdo waxa waxaan u siinay intan sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa yar bidhaamiyo marka mar labaad haddana hoos hoose waxaa socsocoto oo marmarka laiswartooliyada waxaan maxaa saa lagu kala badiyey maya eh idinkaa garanaynin toddoba boqol oo kun waxaa loo siiyey hirshabel xataa la aasaasay eh, hay-adihii caalamka adduunka ee organizationska hore wax uma ayna siin jirin horena wax uguma darsan jirin haddana maamul dowladeedoo siman oo wax walba bajetkooda la marinayo ayaa la keenay marka wax walba oo hay-adaha caalamka ay bixinayaan hala soo mariyaan niri wasaaradda maaliyadda saas darteeda hay-adi isteedyadii hore u jirana wixii la siin jiray aan niri bajetkisa hala soo mariyo oo hala isfeero soo maha marka Waa ta- waa isfeerinaa waayo waa tahay laakiin haddii shalay waxaan la la bixinayay oo la siinayay puntland waa state jiro waa saa ku sheegay mother of the states waaye hore u jirtay haddii la bixin jiray oo la siin jiray ma sideedii loo siiyo oo laga indaqariyo mataqaanaa kuwan hadda cusub ee bilowday oo oo waxba loo sheegin haddana lala simo ayaga oo lasoo gaarsiiyo oo la yidhahdo war kuwan hadda waa yimaadeen Waa arrin kale.
waxaad u- siin kartaan siiya la yidhahdo lama dhihin waxbaad moodaa xogaar in humaag badan ku jiro Waa tahay, oo la rabo in la Ibi- Ibi isku waa keeno kuusoo oo la noqonaya.
kacaayo oo la tiriro oo la samco oo soomaali dib loogu celshiyo dagaaladii mataqaanaa sokeeye iyo soomaalinimo iyo laga bixiyo mataqaanaa wanaagga iyo wadajirka iyo walaaltinimadii Waxaan- ka dhexdhexeeya waxaan fi- Ma- aniga kulle principal caashigaraalo principal ma qabo aniga ma qabo hadday bixin jireen international organizationskii world bank iyo dhaqaale ay bixin jireen oo la siin jiray puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo hadday wax jiraan aniga waxaan qabaa horey wixii loo siin jiray qolo walba ha loo siiyo yaana laga soo dhex marinin bajetka anaga qaranka ee soomaaliyeed meel uu asba hadda uu ku salaysan yahay hadda inta badan aysan jirin yaa lasoo dhex marin si uu mis- misunderstanding oo hadda un biseel badan aanan u qabin uusa u dhicin waa haddii tahay ayaga rabaa inay isku kaadiraan laakiin kama yeelin aad baad u mahadsan tahay ibi waad ku dheeraatay waana kuu soo noqon doonaa mar kale waxaan isla su-aashaasi siinayaa cali yuusuf cali cali xoosh oo xubnaha baarlamaankana ka tirsan malaha isagana dhinac kale ka arkaayo cali xoosh maxaad ku dari lahayd intuu ibi yidhi ama aad uga duwan tahay brofesornimi waa mahadsan yahay xildhibaanku anigu waxaan rabaa hoos inaan ugu daadego runtii haddii ay mawduuc yimaado mawduuc inuu qeexan yahay oo fahamkiisa eh, ama sida u shaxaysan yahay eh, muxuu ahaa eh, la wajaho aada bay u fiican tahay miisaaniyadan dowlad goboleedyada waxa waa laba qaybood weeye qayb waa khasnada qaybna waa world banka iyo mashaariic weeye khasnada dowladda lacagta soo xiroota oo dakhliga sideedaba saddex dowlad goboleed baa waxuun qadara oo yar oo bishii boqol iyo konton kuna sanadkiina milyan iyo sideed boqol ah baa ka qaata oo waa galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle runtiina de waxaa kolba iyaga dee loo xusay tabarta dhaqaalaha baa la biday inay muxuu ahaa labadan waa ay kaga roon yihiin ama horey ha u dhismeen ama halkaa ma garanaysaan labadaani puntland iyo jubbaland kuma jiraanin qismada dawladda lacagta laga biday laakiin shantooduba waxay ka siman yihiin barnaamijkan world bank oo ay ku kala horeeyeen barnaamijkan r c r f baa la yidhaahdaa waa kabida mushahaarooyinka weliba dadka la taliyayaasha weeye example puntland afar milyan iyo lix boqol oo kun bay sanadkii qaadataa sanadkii hore laba milyan iyo waxay ahayd iyo saddex boqol sanad kasta waa waa koraa oo waxbaa ku kora jubbaland waa laba milyan iyo lix boqol koonfur galbeed waa hal milyan iyo afar boqol galmudug waa hal milyan iyo afar boqol hirshabeelle waa toddoba boqol iyo konton kun barnaamijkan world banku bixiyo waana lagu kala horeeyo dee dowlad goboleedyada qaar baa in badan soo socona iyadoo shaqaalahoodu tiro badan yahay oo runtiina anigu xogogaal baan u ahay aalaaba barnaamijkan waa adag yahay xataa ma helaaniin sanadkii waxa u qorshaysan ma buuxin karaaniin waad maadsantahay waxaa socday oo world banku bixinayo mashaariicdaas ma ahan in loo intii loo fiirsado sife kale loo akriyo oo soomaalidan muxuu ahaa fadhi ku-dirirka iyo kala fogaanshaha iyo inta inta inta adag muxuu ahaa ka hawlgasho in maanta lagusii kala fogeeyo ma qabo wixii muxuu ahaa waana huba oo hadeer kuwaan percentagekan lacagahan laleeyahay hadda dowlad goboleedyadu wal baan ku bixinayaan kuwa badan baan buuxinayn innaba ha yaraatee qaar baan bishii toban ka arkay hadda example hirshabelle oo kale lacagta u qoran bishii maxay tahay waa lixdan iyo waa lixdan iyo laba miya marka waxaana laga yaabaa wax yar weeye maaqaan lix boqol iyo waa wax yar wey lixdan iyo waa taa waxaan siinaya ma buuxinayaan iyagi iyagi baaba buuxinayn oo shuruudihii buuxinaynba marka waa tahay cali xoosh aan dhihi lahaa ka dhihi lahaa waa kuu soo noqonaya profesor xuseen axmed warse maxaad ku dar lahayd bangiga adduunka haddii mashaariic uu ka fuliyo qaybo ka mid a maamul goboleedyada haddii uu ka fuliyo xaq ma u leeyahay in uu soo dhexmariyo maamulkii guud mise inuu si toosa u siiyo ama dakhliga guud uu dawladda inta siiyo siday u qaybsanayaan iyaga u daayo maxay kula tahay saddex arrimood baan haashaay walaala ka odhanaya arrintaas horta sideedaba arrintaa yar ee ay kusoo dhex tuureen miisaaniyadda ee sideed iyo toban milyanka ee gobollada gaadhaya dhinacna waan kaga ammaanayaa dawladda oo waa daahfuraan oo de wax daahfuran haba laga doodo oo ma garanaysaa hadhow haba laysku qabso waa daahfuraan waan kaga ammaanaya weliba daahfuraantaasoo hadda aan arkaya xataa guddigii ma garanaysaa baarlamaanka u qaabilsanaa urmaha budgetka iyo dhaqaaluhuna uu doodba ka furayo aad u fiican oo runtii aan aada uga mabsuuda daahfuraantaas horta maamulka aad baan uga ammaanayaa laakiin waxaa yaro fiicnayd budgetka waan akriyey runtii inay waxoogaa sidaa uu cali xooshu sheegay cali xooshna aad baan ma garanaysa ugu mahadinayaa arrintaa uu ka dhawaajiyaa war waxani waa wax awalba jiray ma aha ma garanaysaa waxada dawladdani ay ka keentay dakhligeeda gudaha ma aha oo inta dekedaha laga qaaday muqdisho ama laga qaaday dadka la siinayo ma aha gobollo kale waa waxaa yara waxaan ka ahayn malaha toddoba boqol oo kun meelahaas oo ka imanaya iyada inta kale waa mashruucii waa runtooda jiray waxaan qabaa puntland oo kale khalad bay ku tahay misunderstandka si waa loo gefay si marka loo eego waayo puntland boqol iyo lixdan milyan weeya budgetkeegu kii ugu dambeeyey markaan kolba akriyey ilaa waxoogaa tobaneeya ama sideedna ka imanaya wel bank iyo ka kala imanaya united nationska uu ku jira awalba marka runtii uma baahna laba milyan afar milyan oo ay dawladda federal ka soo qaato ku ceebowdo oo gobollada kale uma baahna waxna kama taraysa budgetkeyga marka runtii sida loo dhigay in la yar sharxay ayade arrintaa waxaan u qababa iyada gef ku tahay oba haddii marka arrintaas ay tahay afar milyan oo ka imanayay mashruucii miisaaniyadda welbanka oo runtii weeyaan waa kan dakhliga ku darsaday dawladdu waxay ku darsatay dakhligii ka imanayey ee weelbanka sideed sideetanka milyan ee ka imanaya deeqaha dhinacyada badana ayay ku jirtaa oo ilaa afartan milyan baa ka soo gaadha dawladda arrimahaas oo ay ku jirto taa puntland iyo ta kale ma garanaysaa gobollada kala yargaadhayey qaar somalilan tagaa way jiraan oo aan ku jiro hadda barjadka halkaas oo badan marka runtii in afartaa milyan sidaa loo sharxo bay ahayd oo tidhaahda waar wax weelbanku awalba shuruuda ku xidhay gobollada kalena ay hadhow heli doonaan markay ka soo baxaan shuruudahaas ee ay soo gudbiyaan codsi ee codsigaa la ansixiyo ila weelbanku waa in waxaa marka hore soo wada mariyaa saf mooyaan maaha dawladdeeni maaha marka in sidaa loogu sharxo ayay runtii ahayd si ayna dadku ugu fahmin khalad oo ayna u qaadanin in puntland loo xoog mariyey oo distoorkiiba la dul maray oo caashaay distoorkeedna qodobka kontonaad wuxuu odhanayaa gobollada ah qaybteeda weliba d marka afagariska ama batajaxada wuxuu odhanayaa in gobolladoo dhan adeegyadu ay isku mid noqdaan oo dee meelna jaamacado waaweyn ana yeelan meelna jaamacad la-aanana ku dhicin meelna caafimaad ana yeelin meel oo dawladdu markaa kuwii itaalka yana ay gabto isla markaa dawladdu si u gaaro tii markaa lagama boodayo waxay tusaysaa sidan tiradu iyo kala badan tahay in laga booday taas marka waxay ahayd barjedka inay sharxaan qolada dawladda ee meesha keenay in arrintaa sharxaan si ay dadka uga beriyaan oo aan gobolladii ma garanaysaa looga dhex abuurin sida cabdiraxmaan sheegay looga dhex abuurin mis andersaadin aad baana ugu faraxsanaa calixuu sida ugu sharxay arrintaas waa tahay waxaan brofesore wax mashruuco jiray ah waa tahay aad baad mahadsan tahay aan ku noqdo cabdiraxmaan ibi n maxaa xubnaha baarlamaanka ee adiga kula fikirka ah n ay dhinac kale uga arkaan mar haddii bajetkani uu yahay sida la sheegay bajet horey maamul goboleedyada qaar sida puntland oo kale hore ay u heli jirta laakiin halkan lasoo dhex mariyo oo ay horey u haysteen maxaa n xubnaha baarlamaanka qaar ka mid a ay dhinac kale ugu arkaan caasha walaal waxaan u malaynayaa sida ugu quruxda badneed ee labada walaalay baa ka sheegna hawshan waa si fiican buu sharaacay weliba waxaa si aada u qeexo taydii raacay oo mataqaanaa sii balbalaariyey professor aan mataqaanaa xuseen axmed barsane waxa annaga aan ka hadlaynaa waxa waaye state budgetkiisaba yahay mid ama ku dhow ama ah, mataqaan waxba yar ka yar budgetka qaranka oo boqol iyo lixdan milyan ah oo sida puntland ah oo eh, ninkii shalay ra-iisul wasaaraha dalka jamhuuriyadda soomaaliya eh, eh, professor mataqaana cabdiweli gaas geed hore iyo geed hoos u fuulay in mataqaanaa uu develop gareeyo budget u qalma inay puntland kasoo dhexbaxdo sameeye ee diyaariyey ee world bank iyo meel walbana irideedii garaaceen oo lasoo saaray in la eh, streamline lagu soo dhex sameeyo budgetka qaranka ee lasoo geliyo it's true meeshu ka hadlay xuseen axmed warsame oo ah shafaafiyadda macnihii in transparency laga laga dhex muujiyo la yidhaha wax alaalo eedaha la siinayan oo dhan aan ku darsano kadibna aan qaybino laakiin waxaa la iloobay labada ilmooda adigoo kala dhashay hadday xataa wax kala leeyihiin oo ay cunuga dahal jira iyo cunug labaatan jira isku si wax uga cunaan nina saxan baa su dhameynaa nina bakeeri caana loo walaaqaya isku shaqo maaha laakiin waxaan ka hadlayna waxa gruubka annaga inaan leenahay war waxaa ila nala haboon intii laiska soo gaaraayo oo at least la iskaga imaanayo siay saaxiibadan u sheegeen budgetka ha ku darsanina oo ha sheeganina wax dad ay kasoo shaqayseen shaqaxumadooba oo geed kori geed hoos u fuulay inuu budgetkiisa soo gaarsiiyo maanta meelaha ugu fiican financial systemka ka jira dalka kismaayo hadda wax walba oo la qaado meel buu maraa hal ba hal treasury a lagu shubaa lacagta garoonka laga qaado iyo lacagta gabadha suuqa fadhida laga qaado hal meel bay ku dhacdaa hal meel kabacdi aa loo qaybiyaa dadka kismaayo meelaha kale way ka duwda way ka duwanta jubbaland meelaha kale oo dhan dadka noocaas gaaray oo dee ay ku ammaanayaan international organizationska inay kaabaan marka ay kaabistoodii ay gaarsiisay in budgetkoodii laba milyan iyo saddex milyan iyo afar milyan uu gaaro loogu daro anigu ma qaba in lasoo mariyo budgetka qaranka soomaaliyeed ee ays waxba ku lahayn hobay shaqadood haba yaraatee ha- ha- ha faryo ku tahay marka ani waxaanu ka hadlaa waxay ahayd si aan qalab loo fahmin annakas u sameeya almiina hataa annakas ka dhiga oo budgetka markaad xeelataan oo sameysaan beejka daala noogu daro waxaad tirahdaan lacagaha noocaasaan ogaada international organizationska bixiya waxayna siiyaan isteedyada sidayna u siiyaan isteedyada kale oo ah in la yidhaahdo waa la shaqaystay shaqaysta oo mataqaanaa howlahan qabta waxa laidinkaga baahan yahay idinka dhame idinka dhiman soo dhamaystirta si meeshan aa u gaartaan cali xoosh maxaad ku dar leh halka uu ibi wax marinayo anigu eh, waxaan jeclaan lahaa maanta in maxaa ahaa waxa la isu keen keenay la isu keen keeno oo miisaaniyad guud oo soomaaliya leedahay oo dowlad goboleedyadu iyagoo dowlad goboleedyada ka muuqdaanin oo eh, mid walba muxuu ahaa eh, lagu faraxsan yahay in qolo kasta inay meel taagnaato in layskaga soo dhawaaday oo wixii ma garanaysaayo magac guud oo soomaaliyeed uu muuqdo kana horta anigu ka jeclaan lahaa run weeye wixii mugdi ku jiro waxaa fiican iyadoo aan si kale loo fekerin in hoos loogu daadego oo loo qeexdo iyo ma garanaysaayo wax la yaqaano meeshay kasoo baxayaan iyo wax la yaqaano meeshay ku baxayaan baa muxuu ahaa ka muuqata doorka iyaguna noqonayaa bay yidhahdeen waa tahay waa tahay gabagabadaan u gudbaynaa marka hal su-aal ugu dambaysa dhammaantiin sida muuqata budgetkana mugdi baa ku jira sida uu ka dhawaajiyey professor cabdiraxmaan xaaji ibi ma cadda sida loo budgetkan loo dejiyey iyo lacagahana meelahay ka imanayaan waana mugdigaaskay dad badanina qabaan marka ugu dambayntii bal waxaad xalka u aragtaan professor xuseen axmed warsame ka hore maxaad u aragtaa xalka lagu sixi karo iyo humaagan ku jira budgetkan in lagu sixi karo horta budgetkan sidaan dareemayo aad bay uga noqdeen careful oo calixuus baa ku ilaa markii hore soo yidhi maadaama u ay soo sameeyeen dad aada u fahamsan ama qalaco ahaadaan ama ha ahaadaan bayle ama magarag aada u fahamsanaa meelaha cilladu u jirto isha ku haya in laynaga saamaxo dayntii waxay soo qareen wixii ugu yaraa ee runtii iman lahaa ayay soo bireen laakiin sharaxaadda ha yaro badiyaan oo sidaa masalan iminkaan u sheegnay meelaha khaladu ka imanayo ha sharaxaan ha ku soo annagsi siduu cabdiraxmaan ibi sheegay annagsi yar ha kusoo sameeyaan meel yaroo sharxaya waxaa intaa hadday sameeyaan aad baan ugu mahadnaqayaa daafurka ay sameeyeen ee ay qaateen riskiga qaateen aad baan ugu mahadnaqayaa inaanay ka badbadinin wixii soo geliyo ana bunbuninin waxaanan qabaa sida ay u sharxeen meelaha ay gelaysana waa sax weeyaan oo haddii ilaha yidhaahdo waxaan qabaa in in dhabaha la saaro dariiqadii wax lagu hagaajin lahaa in dhabaha la saaro ayaan rumaysanahay waa tahay aad baad umahadsantaha markaa si kooban kelmadaada ugu dambaysa cabdiraxmaan adigana waa maadsan tahay runtii horta badnaa quruxda badneed waxaa sheegay sayna cabdirsale shaqo fiican baa la qabtay laakiin shaqada fiicana la qabtay waa inay cad tahay qeexan tahay waana ku celcelina marada cad tahay qeexan tahay anag fiican loo sameeyo oo dadaal loogu soo dejiya runtii wasaaraddu waa sidaashay laakiin baarlamaanka wuxuu matalaya shacbigii shacbigu wuxuu matalaya waxa waaye waxaa loo matalaya waxa waaye in mataqaanaa la qeexo oo qofkii berito meeshaad ku noqonaysay ma garanayo markii laba milyan saddex milyan oo aniga isu geyso mataqaana koonfur galbeed aniga laga soo doortay markii la wartoo liraa maxaa ka tiri mataqaana budgetkan meeshan ay mataqaana indhadheerta markii la yidhahdo xoogaan waa siaad u fahamsiiyo way adkaanaya haddaana hadda sii sheegin oon dhihin war waxa waa waxa mataqaanaa jiro oo xaaladooda ay tahay wasaaraddana laga rabo inay sii sheegdo marka waxaan rabaa in ay waxa ay noqdaan tarakiya cad tahay waxa la keenaya baarlamaankan iyo waxa annaga aan dood gelin karno oo doodaasi wax lagu sixi karo lacagaha naga maqana aan ku raadin karno isla markaana u caawin karno ntiididaanada kuwa cusub iyo kuwa hore u jiray soo dadaalay aad baad umahadsantaha cabdiraxmaan kelmadaada ugu dambaysa sidoo kale cali xoosh waan la qabaa professor xuseen maxaa aragtidiisa haddii hadda madaxyada meel uun wax uun ka jiraa nin weli baarlamaankii kama dhammaan baarlamaankaasa ayaan filayaa waxaan hadda miisaaniyadda oo hadda yaallaana sidaan sheegnay waa wax dabdamise ma ahan muxuu ahaa wax bulshada adeegeeda guud iyo horumarinteeda ah ee waa wax muxuu ahaa wixii ugu yaraa oo aynu wax ku gaadhayn wey aad baad umahadsan tahay cali xoosh aad baad umahadsan tahay professor cabdiraxmaan xaaji bi professor xuseen axmed warsame dhammaantiin aad baan idinkugu mahad celinaya intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgelayay brofesor xuseen axmed warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada brofesor cabdiraxmaan xaaji ibi oo muddo dheer kusoo jira baarlamaanka soomaaliya haddana ka tirsan baarlamaanka federaalka ah iyo cali yuusuf cali cali xoosh oo xilal heer wasiir ah ka soo qabtay maamulka puntland haddana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya intaan mar kale iska maqlayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
cashe ibraahim aadan caashe cud ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa maalmahan si weyn isha loogu hayay xaaladda ka taagnayd masjidul aqsa ee magaalada qudus iyadoo markii dambe ay israa'iil go'aansatay in dhammaan qalabkii iyo kamaradihii lagu xiray masaajidka ay ka furto taasi oo ku timid cadaadis badan oo ay israa'iil la kulantay sida uu faahfaahinayo doctor cabdifataax jiinow gacal oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada qaahira runtii go-aanadaasi ugu dambeyntii ay soo saartay waxaan arkaa runtii inay qaraar macquul ah oo kadib markii ay duquud fara badan iyo ciriiri fara badan uu kaga yimid bulshada dhammaan caalamka islaamka dowladaha carabta iyo ururada falastiin gudaha intaba uu kaga yimid ay qaadatay qaraar ah inay wax ka bedesho go-aankeedii hore qaraaradaasi hadda ay qaadanayso waa runtii qaraaro ay dowlado fara badan oo carab ah hadda oo ay ugu horeyso dowladda urdun iyo buqar cabdallah hadda uu culeys weyn uu ku saaray oo saaxiibo ay yihiin oo ay leeyihiin qaraarkan iyo go-aamadani aad qaadatay dowladda israel waa inay wax ka bedesho kadib marka ugu dambeyntii ay ururada weliba marjuuciyaadka diiniga ay soo saareen inaynan dib dambe u geli doonin masjidka al aqsa kuna tukan doonin ilaa iyo arrintani wax laga qaban doono go-aanadaasi waxa waxaa isleeyahay waxay ku dooneysaa si ay u yar xidada iyo kacdoonka falastiiniyiinta oo ay doonayaan damacsan yihiin inay kaga hor yimaadaan dowladda israa'iil masjidka al aqsa iyo magaalada uu ku yaalla ee qudus ayaa ahamiyad diimeed iyo mid siyaasadeed u leh dunida islaamka sida uu faahfaahinayo doctor xasan al basri oo ka tirsan jaamacadda axqaaf ee dalka yemen kana faallooda arrimaha islaamka masjidkan waa masjidkii ugu horeeyey qiblad ahaan muslimiintu ay u tukadaan waana meeshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga beelmiyey habeenkii dayful israa walmicraaj marka waa meel muqadas ah oo markaa islaamka u ah meel ahmiyad qaas u ah oo taariikh ahaan israa'iiliyiintu dhulka kan waxay ku leeyihiin dad dhawaan soo galay waxa weeye muddo adiga lixdan sana ah iyo ka badan bay meeshaas ay joogaan xoogna ayay ku qabsadeen marka caasimadan qudus iyo masjidkan iyagu waa niman waxay ka eegayaan idooliyad diini ah oo hadda israa'iil sida muslimiintu ay u arkaan magaaladan magaalo qudus oo barakeysan masjidkuna u barakeysan yahay ay iyaguna waxay u arkaan yahuuddu inuu yahay masjidku wax barakeysan oo waxaan loo yaqaano haykalka ay leeyihiin waxaa imaan doona nabi ciise halkaabaa loolanka ugu weyn ka jira annaga halka nabi maxamed oo laga dheelmiyey ayaguna waxay leeyihiin waxa weeye nabi ciisa ka imaan doona waa meel wanaagsan oo barakeysan marka ayagaa isxijinaya oo had diini ahaan isku xijinaya taa marka waxay keentay oo qadiyadda marka laga hadlayo diini ahaan masjidka waxay lugta la sii gelaysaa qadiyad siyaasadeed oo ah labada qoomiyadeed carabeed iyo israa'iil marka waxaad dareemaysaa qoomiyadan carbeed qoomiyad hadda sida muuqata fariintan ku socota ayada weeye oo hadda faragelintan ciidanka amniga gudaha masjidka u galeen oo qadiyad xasaasi ah loo dirayo midowdan iyo wadajirka carbeed inuu yahay mid hadda sii naxiifaya oo sii macnaha daciifaya marka malaayiinta muslimiinta ah waxay ka qaadayaan xasaasiyad marka masjidka faragelintiisu marna waa diidi marna waa siyaasadeed dhinaca kalena guud ahaan siyaasadda bariga dhexe ayaa u muuqata in isbeddel weyn ku yimid sida uu mar kale faahfaahinayo doctor xasan al basri horta carabtu marka arrinta laga hadlo siyaasaddii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay bariga dhexe waxaa loo arkayay cidda ku ah carqalad nabadda bariga dhexe inay tahay israa'iil laakiin maanta waxaa timid siyaasad boolicy cusub oo ah in la abuuray afkaar cusub oo ah israa'iil iyo carabta inay kumid ku mideysan yihiin cidda ay oran karaan waa xagjir waxaa loo arkay ururka xamaas ururka xamaas marka waa urur u dooda xuquuqda falastiiniyiinta lana dagaalamaa israa'iiliyiinta marka carabtii qeybo kamid a uma arkaan qeybo kamid a inay tahay israa'iil qatar keliya waxaa loo tusinaya shiicada iyo ururka xamaas iyo ururo kalada sida iqwaan muslimiinka inay yihiin ururo maxaan ku ihahdaa lid ku ah xaaladda bariga dhexe marka siyaasadii bariga dhexe guud ahaan way isbedeshay waxaa kaloo hadda aada looga cabsanaya waxa weye bariga dhexe in la sameeyo waxaa loo yaqaano normalization in cilaaqadiiba lalahaa israa'iil oo ahayd cilaaqo loo jaray mar hore in dib loo soo cusboonaysiiyo arrinta dhaqaale ahaan siyaasad ahaan bulsho ahaan in la furfuro oo markaa sacuudiga daba kaloo gacanka carbeed ka mid yihiin waxaa dhawaan la filayaa sida hadda laga cabsanayo in israa'iil lala sameeyo cilaaqo toos ah oo xaaladii xaalad dabiiciya noqdo intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waanu intaasi ku dhaafna xuseen barre aadan iyo barnaamijkii amuuraha islaamka markana dhinacii heesaha
codka fanaankaasi cabdihani ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadadu idinka iman salaanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
raagsaday raagsaday warkaa